waxaan haynaa anagu xaggahaynu laba maamo oo yacni waayeel ah oo dhaabac ah dhaabacoodana uu culus yahay ayaa hadda degmada lambarkonta lasoo gaarsiiyey baadiyahan laga keenay xoolo badan oo qasaa oo dhidhintay waa haynaa ari iyo lo kameecan ah oo ay dildileen waa haynaa ayagana waxaan ka haynaa xaggooda laba meyd ayaa ka haynaa hoodkii ay ku dagaalamayeen ay ugu tageen ilaa iyo haddana difaaciidii weli way xiran yihiin waxaa kaloo jira guri meel tuulo oo yacni awal dakay ka barakiciyee ayay hadda fiidimiraal soo galeen ay dib qabadsiiyeen oy shidayaan dagaalku wuxuu ka dhacay markii ugu horeysa wuxuu ka bilaabtay meel la yiraahdo saliina la yiraahdo oo lambar konton ka xigta dhinaca badda ama dhinaca xeebta una jirta sideed kilomitr ka jirta lambar konton ayuu dagaalka ka bilaabtay dagaalka wuxuu isla isla aaday meel la yiraahdo sidcarooti buushka ceelbiyoole waa fidi dagaalka waa bilaartay qorxa baa dhacday waa mugdi baa laisla galay cabay noqotay difaacidii waa lagu kala sugan yahay laakiin ayagu way carareen waa baxeen waxayna ku laabteen sidaan hadda wararka ku helin amaan hayno meelihii ay kasoo kici timeen ee gododihii gandashay ku lahaayeen